بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني قصة شعيب عليه السلام عشر كان عشر الشريط تمناد وأنا عشر كأقدم بيا وحاول نقونا فوائد من قصة شعيب عليه السلام qasas alambiyaa marka aynu akhriyayno waxa weeye fawaa'id iyo cibar ayaa ku jira ma aha taariikh mujarad waa caqiida laga qaadanayaa oo axkaam baa laga qaadanayaa oo waa lagu cibraa laga qaadanayaa waa lagu waantoomayaa wanaag badan baa ku jira manhajul ambiyaa baad ka baranaysaa fi dacwa haddaba marka marka ugu horeysaa nebiyada oo dhan say u dhan yihiin waxa ay ka bilaabaan dacwadooda atawxiid tawxiidka ayay ka bilaabaan addacwa ila atawxiid ila ifraad allahi bilcibaada ila ifraad illahi bilcibaadada oo tawxiidku waa ifraad ullahi bilcibaada ilaahay in loo keliyeeyo cibaadada marka nebi kasta waxaa odhanayaa yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin kayru marka nabiyullaahi shacayb sidaynu soo marray nebiyadii hore fa bada'a bitawxiid tawxiiduu ka bilaabay waana arrin nebiyadoo dhan ay wadaagaana waa manhaju alambiyaa oo waatuu allahna yidhi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanib daaquud idan waa manhaj qawiima oo ilaa nebi maxamed laga soo gaaray sidaa ku soo socday waa tawxiidkii markuu marka u bandhigo labay mid noqonaysaa inay tawxiidkii dadku aqbalaan oo ay yeelaan iyo inay diidaan marka kabacdi markaa kala baxayaan marka intaynu u gelin kala bixidda horta marka hore waxaa allah inoo caddeeyey nabiyullaahi shacayb calayhi salaam in loo diray reer madyan culummaduna waxay taariikhda caddeeyeen inuu reer madiyan uu ka dhashay oo ilaahay baaba yiri dee akhaahum ku tilmaamay wa ilaa madyana akhaahum shacayba marka reer madyan baa loo diray tawxiidkii iyo wanaaggiibuna u sheegay waana culummadu waa soo caddeyn ibnu kathiir waa inoo sheegay inay deganaayeen meeshay deganaayeen iyo waxa weeye maaragtay dhulkaa hadda sacuudiga ka tirsan weeye iyo waxa weeye shirkigoodiina waa linoo sheegay markaasuu fa bada'a bitawxiid tawxiidka waa ka bilaaba labay u kala jabeen marka markuu tawxiidka ugu yeeray qaar waa rumeeyeen qaarna waa diideen oo waatuu yidhi oo in kaana daa'ifatu minkum aamanuu idan qaar baa rumeeyey allahna waxa uu inagu yidhi aakhirka walamaa jaa amrunaa najaynaa shucayban waladiina aamanuu maca idan qaar baa rumeeyey marka oo nabiyullaahi shacayb ummaddiisii loo diray qaar baa rumeeyey laakiin akharkii waa gaaloobeen oo waa diideen waana arrintaasi waa nebiyadoo dhan bay ku dhacday oo dadku basharka akharkoodu waa gaaloobaan oo waxa weeye wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin buu yidhi allah subxana wa tacaala marka dadku markay meeshay u badan yihiin daa'iman waxay u bataan gaalnimada ayaa loo bataa oo ay dadku u badan yihiin waxaana taa keenaysa waa shirkiga iyo waxa weeye waxa ay ku dhex jiraan iyo fikir khaldan oo uu ka dhaadhiciyey shaydaan oo ah wadar iyo waaxid yaa waalan waa maamaaha baadila oo soomaaliduna ku maamaahaan waxay ku leeyihiin wadar iyo waaxid yaa waalan ha waaxidkaa waalan suurtagal ma aha marka haddii maamaahdaasi la qaato waxay noqonaysaa nebi walba qoomkiisa markuu u yimid isagoo keligiisa oo ula yimid caqiide aysan aqoon oo wixii ay yaqaanayna yidhi ka taga hadda marka ma nebiyadaa waalan marka idan maamahdaasi maaha maamaha waafaqaysa diinta islaamka oo waxaa ka dhalanaysa nebiyadii oo dhan in la yidhahdo waa waalan yihiin sidii gaaladu waa u tiri idan waa diin gaalo in la yidhaahdo dadku meeshay u badan yihiin ha la raaco waa waxa maanta caalamka kharibay dimuqraadiyay kuleeyihiin meeshii loo badan yahay ha la raaco calaa kulli xaal nabiyullaahi shucayb calayhi salaam waxa weeye ummaddii intii badnaydna waa diiday intii yaraydna waa rumeeyeen ilaahayna intii yarayd waa badbaadiyey iyo isaga intii badnaydna waa la halaagay nabiyullaahi shacayb markuu tawxiidkii iyo caqiidadii iyo wanaaggii u bandhigay leanna mushrikiin bay ahaayeene ayuu kabacdi waxa uu u bandhigay oo la hadlay alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar buu usoo gudbay waxyaalihii ay xumaan tahay oo samayn jireen ayuu kala hadlay oo waxa ugu waaweynaa baa la yidhi oo waxa weeye uu aad loogala hadlay qoladaas inay dadka khiyaamaan oo dulmi sameeyaan oo ay miisaanka iyo wixii la beegaya iyo nusqaamiyaan markaasuu kala hadlay oo yidhi walaa tabkhasu naasa ashyaa'ahum dadka waxooda ha ka nusqaaminina wuxuu kaloo aada uga hadlay qudaacu dariiq bay ahaayeenoo dariiqay fariisan jireen waxaan isbaarooyinka loo yaqaana meeshay ka soo bilaabatay weeyaale in dariiq gooyo la sameeyo jidgooyo oo dadkii markaa laabaado oo dadka dhibaato lagu sameeyo ayay samayn jireen uu kala hadlay canshuur iyo baad bay dadka ka qaadi jireen baa iyagaa bilaabay baa la yidhi wuu kala hadlay oo dadka xoolahooda ha ku qaadanina dulmi buuyi canshuurtuna waa dulmi iyo xaqdarra in qofka xoolihiisa lagu qaato marka aklu amwaali naasi bilbaatil ayuu aad iyo aad uga nahiyey ilaa markii dambe marka markuu saa ula hadlay ay jees jees iyo istiizaa la yimaadeen oo yidhaahdeen ma salaadaada ku amraysa inaannu annagu waxaan rabno aan samayno ama cibaadadeedii ka tagno ama xoolahayaga aada nagu maamushin ma salaadaada ku amraysa maya salaada waxa weye ku amraysa ilaahay baa idin amraya wey marka waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadu inay tahay cibaada qadiima oo nebiyada ilaahay oo dhan tukan jireen min aadam calayhi salaam wixii muslima weligood waa tukanayeen salaadu hadday doonto xilliba si ha ahaato oo axkaamteeda ha kala duwanaato laakiin salaadu asalkeedu waa cibaada qadiima halkaa marka ayay gaadhay inay sidaa ugu dheeldheelaan wuxuu kaloo laakiin u caddeeyey inuu xaq ku taagan yahay bayina inuu xumaantan uu ka nahiyana isagu uusan doonayn u dabamarana waa u caddeeyey waa ka faa'idaynaa marka waxaan ka faa'iidaynaa qofka dadka wanaagga u sheegaya inuu isagu xumaanta iska ilaaliyo ka dheeraado oo khayrku dadku uga daydaan khayrka in lagaaga daydo inaad ku dadaashid akhi fillaah xumaanta aan lagaaga dayan taas ayaa aad iyo aad u muhiima calaa kulli xaal markuu nabiyullaahi shacayb aad ula hadlay oo wanaaggii u caddeeyey oo ilaahay tala saarsaday ayay aakhirkii marka markii ugu dambeeyey waxay isku dayeen oo waxa weeye inay hor istaagaan marka waddadii ilaahay wa tasuduuna can sabiili illaahi man aamana bihi wa tabquunaha ciwaja dadkii inay xaqa ka celiyaan bay isku dayeen waa sidii qurayshi ay samaynayeen inay dadka ka hor istaagaan islaamaya wixii islaama ay dhibaateeyaan ayay isku dayeen gaal oo dhanna taasay u taagan tahay waayo ibliis ayaa waxa weeye u laqimaya wuxuu aada isugu dayey marka inuu ka nahiyo waxay markaa haddana isku dayeen intii rumaysay isaga inay waxa weeye shaki geliyaanoo ay yidhaahdaan la in itabactum shucayban innakum idan la khaasiruun waa khasaaraysaan haddaad shucayb raacdaan heerkaasay gaareen marka intaasoo dhan waxba ku waayeen oo qofka lama rabo in haddii waxaynu halkaa ka faa'iidaynaa hadduu qofku caqiidadaada iyo diintaada u soo dhigto hadda waa inaad aadan waxba ka yeelin oo istimraarkaaga iyo caqiidadaada aa ku socotid akhi fillaah laakiin shaydaanku dhinac walbuu kaa soo gelaya waxaa laga yaabaa kuwo dadkuugu xiga inuu kuu soo maro oo waxa weeye caqiidadaadii lagaala dagaalamo waa inaad iska ilaalisaa marka calaa cilmin wa basiirana waa inaad ku socotaa markii ugu dambaysay markaa waxay gaareen inay handadaad iyo waxa way horta markay takdiib ay ku sameeyeen oo waa beeniyeen maxay u u cuskadeen beeninta ay beeniyeen waxay u cuskadeen kow taqliidul aabaa oo waxaan weligay maanu arag bay taagan yihiin innaa wajadnaa aabaa'ana ayay leeyihiin waxay kaloo u cuskadeen waxay yidhaahdeen waad waalan tahay nebiyadoo dhanna saasaa lagu yiri ilaa nebi maxamed ugu dambeeyey waa lagu yiri shaydaan baa u laqimaya markii dambe waxay gaareen haddana tahdiid inay ku sameeyaan nebigii oo waxa weeye ay u goodiyaan lanukhrijannaka yaa shucayba waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina waa kaa saaraynaa baa laya adiga iyo inta ku rumaysayba beledkayaga iyo degaankayaga waa kaa saaraynaa waa lagu musaafirinayaa tarxiil baa laydinku dhufanaya waa marka caadada lagu yaqaan weeye ahlu baatilka markay xujo waayaan inay awoodda u leexdaan iyo handadaadda iyo dagaalka nabiyullaahi shucayb maba is dhibba kuma hayso waxa uu yidhaha walow kunaa kaarihiin miyaadna khasbaysaan haddii aannu oggolayn haa marka qad iftaraynaa cala allaahi kadiban in cudnaa fii millatikum buy bacda idna jaana allahu minha idan qofka inaad baatil ku raacdid iska jir akhi fillaah weligaa qofka baatil ha ku raacin waayo qofkaani naar buu kuugu yeerayaa baatilka kuugu yeeraya xumaanta kuugu yeeraya bohol buu kaa tuuraya diintaada ku dheg wuxuu taagan yahay shucayb wax kasta haddaad samaysaan diinteeda annagu ku dheganahay mana ka tegayno haa iyagiina waa ka hortaagan yihiin idan marka qofku waa inuu fakeraa nebigu wuxuu inooga sheekeeyey ummadihii hore in nin inta lasoo qabto miinshaar lagu kala jeexo la odhan jiray ama labaan kuu kala goynaynaa ilaa naftu kaa dhacdo ama diintaada ka noqo uuna ka noqon jirin ilaa laba u kala dhaco idan diinta ayaa wax walba ugu muhiimsan haddii caqiidadaada lagula dagaalamo waa khasaara weeye ha ka yeelin naftaani mar unbay dhimanaysaa teedii dhaafi mayso marka caqiidadaada inaadan marna ka yeelin baa la rabaa halkaa markay arrintii gaartay oy haddana waxay sameeyeen ay ka dalbadeen nebigii fa asqid calaynaa kisafa min asamaa nagu soo deji cadaabkii bay dalbanayaan waana jahligaa u geynaya ma cadaab baa ilaahay laga dalbadaa jahli baa u geynaya kabacdi markaa nabiyullaahi shucayb ilaahay buu baryey ilaahayuna kala saar buu yidhi kuwaan rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaq waxaan ka faa'iidaynaa taasana marka ay xaqa la kala qaadan waayo ilaahay baa la baryayaa qofka xaqa ku taagan waa inuu ilaahay baryaa wailaa ilaahu dadkaana kala saar oo xaqa nagu kala saar haa marka nebiyadu markay saasoo kale ilaahay baryaan kala saariddu waxay noqonaysaa in la halaago wixii daalima wixii mu'minana la badbaadiyo sidii bayna noqoto waxaanu kaloo ka faa'idnoo inoo caddaatay qoomkii nebiyullaahi shucayb beeniyey in lagu halaagay oo la isugu daray saddex cadaab dhulgariir iyo qaylo iyo samadoo cadaab looga soo daadiyey daruur inta soo dul istaagtay cadaab looga dhigay dukun daakun laga dhigay kayfiyadii iyo qaabkii loo halaagaa laynoo caddeeyey iyagoo guryahoodii afgembisan ayaa looga tegey oo meyda ayaa halkaa lagu baabi'ey waxaynu ka faa'iidaynaa nabiyullaahi shucayb calayhi salaam iyo intii rumaysay ilaahay waa ka badbaadiyey waa ka dhex saaray waa la badbaadiyey saa markay dhacday ayuu nabiyullaahi shacayb calayhi salaam aakhirkii ugu dambeeyey waa kan la hadlay oo yidhi waxa weeye laqad ablaqtukum risaalaati rabbii wa nasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna walaakin fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin laa tuxibuuna naasixiin waa saalix weeye marka nabiyullaahi shacayb iyo nebi maxamed iyo nabiyullaahi saalix mid walba qoomkiisii ayuu la hadlay iyagoo meyda oo nebi maxamed beder buu kula hadlay abujahl iyo raggii lahaa nabiyullaahi shucaybna markii saa loo la- u baabi'een buu la hadlay saalixna saasoo kale markii la halaagay ayuu la hadlay arrintaa waxay ku tusaysaa min aclaami nubuwa ilaahay baa marka gaarsiiyey iyagoo meyda waa tawbiikh iyo waxa weeye canaan lasii canaananayo oo laleeyahay bal dhedhemiya cuquubadii aad dalbanayseen wakaa cadaabkaa dalbanayseene dhedhemiya wey maxaa marka innaga cibro inoogu ah cibrada aynu ka qaadanayna waxay tahay inaad cuquubada ilaahay iska ilaalisid wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid haddaad adiga daalim noqotid oo waxay samayn jireen aad samaysid oo dadka xoolahooda aad boob ku qaadatid oo magacaa doontid u bixi ama cashuur dheh ama ribo dheh ama wax kala dheh haddaad mar xaq darra ku qaadid dadka xoolahooda ilaahay cibaadadiisiina aad wax kale u leexisid haddii ciqaabkii ilaahay kaama dheera marka markaad xaqa diidid ciqaabkii ilaahay waa kugu dhow yahay marka wamaa hiya min adaalimiina bibaciid ilaa qiyaama saaca waa taaganta sida culamada qaar ku fasireen oo cuquubadii ku dhacday qoladaa adna waa kugu dhici kartaa wey idan marka qasas alambiya cibrada laga qaadanaya waxay tahay attaxdiir in la isaga digo wixii ku dhacay ummadda waa kaa dhahayay shucayb walaa yajrimannakum shiqaaqii an yusiibakum midla maa asaaba qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalix wamaa qowma luudin minkum bibaciid idan ummadihii hore wixii ku dhacay inay idinku dhacaan sabab ha u noqonin weeye haa cuquubo kasta oo waxa ummadihii hore ku dhacday wixii sababta u ahaa qofka la yimaadaa wuxuu u bandhigan yahay inay ku dhacdo cuquubada oo ilaahay uu ciqaabo idan marka waa inuu qofku ilaahay u toobad keenaa oo waxa weye ilaahay ka baqaa oo waxa weye uu ka dheeraadaa wixii dhibaato ku keenaya maxaa lagu badbaadayaa marka ilaahay in la caabudo keligii oon wixii cibaadaha ilaahay maahay wax kale loo cid kale loo leexin waayo ilaahay keligiisaa ku abuurtay keligii baa cibaadada xaq ugu leh marka waa inaad raacdaa waa tajriidu tawxiid inaad ilaahay keligii caabudid baa la rabaa khaalisan lilah haddana mutaabacatan lirasuuli illaahi sala allahu calay wasalam manhajkii nebiyadu mareen iyo rususha oo nebi maxamed lagu khatimay waa inaad raacdaa alkitaabu wasunna taraktukum calaa maxajati albaydaa taraktukum cala albaydaa leyluhaa ka nahaariha laa yasiqu canha ilaa haalik kitaabkaa iyo sunnahaasaan idinkaga tegay buu yidhi nebigu mana qof ka leexanaya ma jiro ilaa mid halaagsamay mooye idan waxa weeye waa kitaabka iyo sunnaha in lagu dhego inta geeridu ku imaanaysa akhi fillaah wa ukhti fillaah kitaabka iyo sunnaha ku dheg taasaad ku badbaadaysaa iska ilaali taqliidul aabaa saanaan arki jirnay iyo saanaan arki jirnay waxaa ma tarto ilaahay dariiqiisa ayaa xaqa wixii ka soo harayna waa baatil weeye mar haddii xaqu kuu yimaado faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantahaa falahu maa salafa wa amru ila allah idan marka haddaad toobad keentid markii xaqi kuu yimid ood xaqa raacdid wixii hore towbadaa baabi'inaysa taasaad ku badbaadaysaa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaa ayaynu qisatu luud eh, qisatu shucayb calayhi salaam aynu kaga gudbaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin